ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa daafuray shirka guddiga heer qaran ee talaalka ciribtirka cudurka dabeesha iyo madasha badbaadinta caruurta soomaaliyeed munaasabadan heerka qaran waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaano ka mid ah baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka xubno ka socday dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyiin kale agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor guuleed cabdi jaliil iyo wasiirka caafimaadka hirshabeelle saadiq maxamed maxamuud ayaa ka warbixiyey muhiimadda guddiga heer qaran ee talaalka ciribtirka cudurka dabeesha mudane ra-iisul wasaare runtii waan ku faraxsanahay inaad maanta nala joogto oan kusoo maaragtay aada maanta noo guddoominayso daafurka guddiga qaran ee qaabilsan tallaalka iyo ciribtirka dabeysha oo ah guddi muhiim u ah badbaadada caruurta soomaaliyeed sharaf iyo farxad ayay noo tahay runtii waana maalin taariikhi ah waxay muujinaysaa in dowladda aada adiga u tahay hormuudka ee danqan in ay commitmenti dhab ah ka gelayso badbaadada caruurta soomaaliyeed saad la socotaan waa soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka dhimashada hooyadii dhalaanka ay maaragtay aada u sareeyaan marka in ajando qaran laga dhigo badbaadada caruurta soomaaliyeed runtii guul weyn ay noo tahay ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ayaa xooga ama brograamka uu ka fulaya taas waaya hadda loo rabo kakajab in laga fuliyo xaruuxii sheega steedyada oo meelaha qaarkood ama steedyada qaarkood laga sameeyey labrety area ama meelahii la xoreeyey deegaanadii la xoreeyey oo almost sanawaad fara badan aysan gaarin wax talaal marka xaqiiqatan in la badbaadiyo caruurtaas iyo maamooyinkaas aanan helin xaquuqda ay lahaayeen oo mid dowlo ah ama mid kale oo bulsho ah intaba in la gaarsiiyo waxay noo tahay muhiimad gooni ah oo aada u weyn
wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadam ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay dadaal ugu jirto dabargoynta cudurka dabeysha
dabargoynta cudurka dabeesha sida aada aragtaan maanta inuu shirkani shir guddoominaya oo hogaaminaya ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya waxay u tahay hubnaan koowaad waana heerkii u sameeyey oo maxay ahayd ka go-naanta dowladda soomaaliya muujinayo inay dabargoyso cudurka dabeesha sidoo kale soomaaliya sanadkan waxa ay sponsor garaysay ogolaha guud ururka caafimaadka guud wuxuu gudbisay qaraar lagu yareynayo dhimashada iyo hooyada dhalaanka sidaa og tihiin higsiga laba kun iyo soddonka la higsanaya dhimashada hooyada in laga hoos mariyo boqolkii kun toddobaatan laga hoos mariyo dhimashada maaragtay caruurta kunkii laga hoos mariyo labaatan iyo shan wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa dadaal xoogan ku bixinaysa sidii loo ciribtiri lahaa cudurka dabeesha oo saameyn u geystay caruur badan oo soomaaliyeedda